dugsiga sare ee imaamu shaafici ayaa maanta guddiga gurmadka abaaraha ee puntland waxa uu ku wareejiyey deeq raashiin ah oo isugu jirtay bur bariis sonkor oo ay ardayda dugsigaasi ay ugu talagaleen dadka ku tabaaloobay abaarta ka jirta deegaanada puntland munaasibada oo lagu qabtay xarunta dhexe ee dugsiga sare ee imaamu shaafici ayaa waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiyaha guddiga abaaraha ee puntland maamulka sare ee imaamu shaafici macalimiin iyo sidoo kale culimaa uddiin iyo ardayda dugsigaasi ugu horeyntii waxaa goobta ka hadlay guddoomiyaha guud ee ardada imaamu shaafici oo ka warbixiyey deeqdan ay iska soo ururiyeen ardadaha iyagoona culamaa udiinka iyo guddiga ka codsaday in ardada loo duceeyo
runtii ardada waxay dareentay iyo maamulka isku duuban xaalada ay ku sugan yihiin waxaana ay waxaana ay doonaan inay wax waxuun ku darsadaan juhud baa socda oo wadanka oo dhan ka socda waxaana ay dooneen wixii ay awoodeen runtii waxaan rabnaa inaan u sheegno in maanta kabacdi goor kala tago tuulooyinka iyo baadiyaha aanan hayraha iyo waalidiinta aysadhin waxaan u baahanahay hayaha caalamiga ah ee ahaan magaca iskuulka imaam shaafici macalimiintiisi intaa inay ku qayliyaan baa rabnaa runtii dhayaanay ku badatay maye un k iyo qaramada midoobey waxaa rabnaa fariinta iyo daaqa la soo diraya maanta kabacdi inay noqdaan maamulkii iyo arday iskuulka imaam shaafici maye xaalad maanta waxbaa naga sii ah ilaahay subxaana watacaala aa ka duqaadi kara dhibta ducadana waa soo wadnaa annagana waxaana culimada iyo guddiga agaaraadka xaaladaha runtii maaaduga iska daran yihiin in annagana subxaana watacaala in innagana wax rabnaa ducadana lagu soo qaado culimadu waa joogtaa
ustaad xasan cabdilaahi xirsi oo ka mid ah guddiga macalimiinta gaar ahaan qabanqaabada ardayda ayaa isna goobtaasi ka hadlay runtii waxaa farxad noo ah oo wax lagu faano ah inaan ku faano ummadeenna iyo dalkeenna oon cidno u maqnayn ceelna u qodnayn inaan idhaahno qayb ka mida annagaa ah annagaa isku tashanayna annagaa isu nool gaalo uma baahnin cidna uma baahnin annaga ayaa iscaawin karnaa annaga ayaa isku filan annaga ayaa waxaan samaynaynaa annagoo baashaysan ayaan iska jaraynaa markaasaan walaalaha siinaynaa runtii arrintaasi waxay ahayd arrintii nagu dhiirigelisay inaan barnaamij kaan samayno maamulaha sekandariga dugsiga imaamu shaafici ustaad farxaan cabdilaahi warsame ayaa guddiga ku wareejiyey deeqdii ardada iska soo aruuriyeen isagoona ka warbixiyey tirada ama cadadka ay maanta ku wareejiyeen guddiga abaaraha ee puntland waxaan maanta inaan ku deeqno oo ugu deeqno guddiga abaa ugu deeqno dadka abaaruhu aaseeyeen waxaan rabna inaan ku wareejino guddiga abaaraha oo ugu horeeyo guddoomiyaha guddiga abaaraha reer puntland sheekh fu-aad raashinka halkaa yaalla wuxuu isugu jiraa bur iyo bariis waxaa inoo yaalla burka meesha inoo yaalla waxa weeye boqol iyo toban kiish boqol iyo toban haaf baan leeyahay afkan boqol iyo toban haaf oo bur ah bariiska meesha inoo yaallana waxa weeye boqol labaatan iyo sagaal haaf oo bariis ah waxaa inoogu jira toban kartoon oo saliid ah ayaa inoogu jira waxaa kaloo inoogu jira timir iyo haddii aan la kuu leeyahay baasto iyo waxyaalo kale muxuu hayana kakooban baa ku jira raashin maanta aan wareejinayno oo halka aad leedahay waa dhowr baabuur sanadla qaranta noqon doonaa dhowr baabuura noqon doonaa totalkiisa guud markaan isku daro waa laba boqol labaatan iyo toddoba haaf waxaan umalaynayaa bulsho dhan oo maaragtay aad dhan waa inooga fillaan doonaa haddii aan layno abaaraha saan rasuula ilahi subxaana watacaala
qaar ka mid ah culimaa udiinka oo uu ka mid ahaa sheekh bukhaari iyo sidoo kale beeldaaji ismaaciil beeldaaji yaasiin ayaa halkaasi ardada uga duceeyey waan ku faraxsanaa maanta inaan kasoo qayb galo xafladan noocan oo kaleeta ardada iyo macalimiinta iyo waalidiinta reer imaamu shaafici ay ku deeqeen dadka dhama abaaruhu aafeeyeen inaan goobjoog ka noqono aad baa ii farxad gelinaysa waxaanu aad iyo aad u ammaanayaa u ducaynaynaa ugu hambalyaynaynaa madrasata imaam ashaafici maamulkeeda waalidiinteeda iyo macalimiinteeda iyo ardada sharafta badan waan u ducaynaynaa runtii intaanoo alaab ah iyo intaanoo deeqa ay ugu deeqeen dadka abaaruhu ahayaan ee walaalahayna
waxaan ugu ducaynayaa ardada shaafici horta marka ugu horaysa ilaahay subxaana wataala roob baan weydiisanayn ilaahu roob nasi ilaahu roob dedegaha oon waxbana yeelin ayaan ilahu ku weydiisanayn allahuma aqitnaa kaytan muqiitan allahuma aqitnaa kaytan muqiitan allahuma aqitnaa kaytan muqiit ilahay roob baan weydiisanaynaa waxaan oo dhan hadda inoo waxba ma qaban karno haddii balaayiin iyo balaayiin iyo aan dadka ugu deeqno ayaamo weeye waa bilo ilaahay baa deeqa kale ilaahuna soo deeq ilaah tabartanada waan aragnay annaga ku caasanay waan kuu soo noqonay waxaana waa dembi aan gallay ilaahay oo dembiga naga ha noo qaban ilaahu naga dhaafa xoolaha iyo qoraanjada iyo shimbiraha ilaahu nagu soo walaaba gabagabadii waxaa munaasabadda ka hadlay oo deeqdaasi ardada kala wareegay iyo maamulka dugsigaasi guddoomiyaha guddiga abaaraha ee puntland sheekh fu-aad xaaji maxamuud
ardayda iskoolka imaam shaafici macalimiinta mudarada iskuullada yani sekshanada kala duwan ee iskuulka kulli aad iyo aad baan bacdallahi ugu mahad celinaynaa kaalinta mugga leh oo ay qaateen iyo sida isxilqaanka leh oo ay u garteen inay walaalahood u gurmadaan ya yani wuxuu yidhi ninkii mudada markii aan ka jabay iyo boqorka taaggiisa habeenkiiba way diran lahaa bahalka cawlaaye raggii buurta dheer igala baxay deerka ka ogsooni ninkii inuu burunji iga cuno ii bariidinayey ee aan dad kale ii tarayn beerka ka ogsooni ninkii beel fog jiray ee soona bixi waayey ee inaan bogsado uun jeclaa beerka ka ogsooni bah cilaab goortay dhammaan igu dulbooyeysay bah sardhaysina bada inay tiri beerka ka ogsooni soo ma jeedaan marka insha allahu tacaala waxaan idin leeyahay barwaaqo iyo guul eebaa idinku buunbuuni maxaa yeelay dadkiina inaad u gurmataan inaad wax tartaan inaad u istaagtaan ayaad isu taagteen bini aadamkana waxaa la kala bartaa markay dhibaatadu timaado qofna xaskuu madaxa gelinaya qofna wuu soo istaagaya soo ma jeed marka iskoolku kaalin mugluu qaatay ilaahay subxaana wa tacaala waxaan uga baryaynaa iskoolka allaha barakeeyo ardadiisa allaha barakeeyo macalimiinta allaha barakeeyo wiilal iyo gabdhaba allaha barakeeyo mudarada allaha barakeeyo tacliinta ilaahay subxaana wa tacaala ha u fududeeyo raashinka aad soo ururiseen yani waxa weeye bur iyo bariis iyo sokor iyo saliid isugu jirta runtii aad iyo aad baa ugu mahadsan tihiin runtii anigu guddiga qayb ka mida garowey raashinka ka ururinaysay aniga iskuullada boosaasaa la soo wareegay welina qayb waa noogu dhiman yihiin ilaa iyo hadda kaalinta koowaad iskoolka imaam shaafici baa ku jira baaraka
maaha markii ugu horreysay ee dugsiga imaamu shaafici oo uu ku wareejiyo guddiga gurmadka abaaraha ee puntland taakulada ardada inta badanna ay kaga qayb qaataanna walaalahooda ku tabaalaysanna deegaanada ay ka jiraan abaarta baahsan xasan haykale radio daljir boosaaso